إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan waxa uu ka soo saaray weerarkii shalay lagu beegsaday maraykanka iyo askarta soomaalida ah ee la socotay kana dhacay duleedka magaalada kismaayo askar ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa dhimashaya dhaawaca ku noqday qarax maanta ka dhacay deegaanka janaayi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo dhulka soomaalida ee n f d la yidhaahdo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay lix askari oo isugu jira kenyaati iyo soomaali afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaal saakay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa dalka koonfur afrika mar kale lagu dilay ganacsada soomaaliyeed kulan ballaaran oo looga jawaabayay aflagaadadii faransiisku ay u geysteen nabigeena moxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo dhufays ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad waxaa loogu qabtay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a saraakiishii hore ee soomaalida ayaa waxa uu qiimeyn ku sameeyey weerarkii shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibaddana waxyeelooyin hor leh ayaa ka dhashay fatahaado dhowaan ka dhacay dalka suudaan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan waxa uu ka soo saaray weerarkii shalay lagu beegsaday maraykanka iyo askarta soomaalida ah ee la socotay kana dhacay duleedka magaalada kismaayo cabdifitaax maxamed qaasim ayaa bayaanka oo ku qornaa luqadda ingiriiska waxaa nuqul ka mid ah oo na soo gaaray uu ku eegayaa amaba ka diyaariyey warbixintan bayaan xambaarsan macluumaadyo dheeri ah ayuu taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo saaray weerarkii weynaah ee isniintii shalay ka dhacayna waaxiga deegaanka janaay cabdalle oo qiyaastii shan iyo konton ilaa lixdan kilomitir u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay in halkaasi ay ku nafwaayeen afar ka mid ah ciidamada maraykanka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena ku dileen in ka badan lix iyo toban askari oo ah kuwii calooshood u shaqaystayaasha soomaalida ahaa ee la socday maraykanka kana dhaawaceen laba iyo toban kale camaliyadda istishaadiga ah oo ka dhacday agagaarka tuulada janaay cabdalle oo lixdan kilomitir galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamo maraykan ah iyada oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey saliibiyiinta iyo xulufadooda murtadiinta ah sidoo kale waxaa ilaahay fadligii lagu burburiyey saddex gaari oo ay wateen ciidamada maraykanka ah ayaa lagu yidhi bayaanka taliska ciidamada xarakada al-shabaab ayaa intaasi ku daray in howlgalka istishaadiga ah ay qaadeen iyaga oo ka duulaya xogo sirdoon oo aad u sugan si ay u fuliyaan dardaaranka allaah ee ah in shisheeyaha lagu dilo goob walba oo laga helo lagana xoreeyo dhulalka muslimiinta bayaanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday duqaymaha ay diyaaradaha maraykanku ka wadaan soomaaliya oo socda muddo sannado ah iyo sida ay u beegsanayaan dadka muslimiinta ah ee aanan waxba galabsan taasoo ay u sii dheer tahay inkiraadda iyo kujeesjeesidda ay taliska africom sameeyaan mar walba oo ay tacaddi geystaan africom ayaa sidoo kale caan ku ah inay ka been sheegto khasaaraha ka soo gaara weerarada mujaahidiinta waxaana tusaale loo soo qaadan karaya sidii xishood la-aanta ahayd ee ay u inkireen wixii ku gaaray weeraradii waaweynaah ee bellidogleh iyo mandabay weerarkii shalayna wuxuu ahaa kii ugu xanuunka badnaa ee ay la kulmaan sannadkan cusub ee kun afar boqol laba iyo afartan iskudayga ulakaca ah ee africom ay ku doonayso inay ku qariso dhimashada askarta maraykanka ee weerarkii jannaay cabdalle inkiraadoodii boqolaalka qof ee rayidka ah ee ay ku dileen duqaymaha arxandarrada ah ee ay geysteen iyo sidoo kale iskudaygoodii fashilmay ee ahaa in shacabka ay ka daboolaan xaqiiqda gumaysiga ay ku haystaan soomaaliya intaasoo dhan waxay caddayn maragma doonto ah u yihiin ololaha marin habaabinta ee maraykanka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka ayaa lagu eedeeyey inuu lacag malaayiin dollar canshuur ahaan uga qaato shacabkiisa halkii uu wax ugu qaban lahaana uu ka horiyo colaadaha muslimiinta oo uu u arko inuu xaq u leeyahay intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin culus u dirtay maraykanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa inay howlgalladeeda si gaar ah xoogga ugu saari doonto saliibiyiinta maraykanka ayna difaaci doonto diinta dadka iyo dalka muslimka ah iyada oo laga difaacayo nooc walba oo gumaystayaal ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ayaa lagu yidhi bayaanka gebagabadii waxaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay u taagnaan doonaan hirgelinta shareecada islaamka iyo badqabka ummadda muslimka ah dhulka muslimka ah ee soomaaliyeedna uu weligii ilaahay idankii ahaan doono qalcad adag oo islaamku leeyahay hoyna u ah qof walba oo muslim ah sidoo kalena uu dhulkan ahaan doono qabuuraha saliibi walba oo gumaysi doon ah waxaa bayaanka lagu soo xiray weedh laga soo dhigtay qur-aanka oo odhanaysa nabadgelyona dushooda ha ahaato kuwa raaca hanuunka askar ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen deegaanka janaaye cabdalle askartan oo gurmud u ahaa kuwo maraykan iyo kuwo kale oo soomaali ah oo shalay qarax lagula beegsaday halkaasi khasaarana ku gaaray ayaa iyaga qudhooda qarax lala beegsaday afar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa la xaqiijiyey in maanta ay qaraxa ku dhinteen saddex kalena waxaa la tilmaamayaa in ay halkaa ku dhaawacmeen waxaa suuragal ah in khasaaruhu intaa ka badan yahay ciidamada qaraxa maanta lala beegsaday waxay ka soo gurmadeen dhanka magaalada kismaayo qalqal xoogle ayaa ka jira dhufaysyada ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk iyo kuwa kenya ee gobolka jubbada hoose ku yaala weerarkii shalay ayaa wuxuu ahaa mid khasaare xoog la gaarsiiyey maraykanka iyo saaxiibadiis iyadoo taasina sii kordhisay cabsida ay qabaan ciidamada dhufaysyada ku jira dhulka n f d ee soomaalida ee kenya ay haysato waxaa ka dhacay qarax lagu dilay lix askari oo isugu jira kenyaati iyo soomaali cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dhulka n f d oo ku jira gacanta dowladda kenya ayaa ku waramaya in qarax xooggan lala egtay ciidamo isugu jira kenyaati iyo soomaali kuwaasoo ku safarayay qeybo ka mid ah mandheera kolonyo ka kooban saddex gaari oo isugu jira ciidamo soomaali iyo kenyaati ah ayaa waxaa qarax lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh barrow oo hoostaga gobolka mandheera ciidamada ayaa shakiyey waxaana ay keentay inay ka soo degaan gawaaridii ay la socdeen markaasna waxaa haleelay qarax xooggan oo khasaare u geystay inta haatan la soo wariyey lix askari oo isugu jira kenyaati iyo soomaali ayaa ku dhintay qaraxa halka sidoo kale jiraan dhaawacyo intaas ka badan guutooyin ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka howlgala dhulka n f d ee ka maqan soomaaliya waxaana ay beegsadaan laamaha kala duwan ee dowladda kenya iyo xitaa dadka nasaarada ah ee xoogga lagu deegaameeyey halkaas
afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaal saakay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa ka waramaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka waxay dagaal kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe siday goobjoogayaal inoo sheegeen weerar dhowr jiha ah ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka iyo xarumahooda taasoo dagaal kooban kadib keentay inay al-shabaab guulaystaan ciidamada dowladda ayaa u firxaday dhanka xawataako oo ah duleedka degmada halkaasoo ay degan yihiin ciidamada burundi mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka oo ka cararay degmada balcad ayaa warbaahinta qaar u sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen degmada balcad magaalada banaankeedu kasoo bilowday gudahay soo galeen ajabka iyo meelahaasay yimideen marka meesha xabad xumaa ka dhacday xaaladda meeshaasay maraysaa ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa dowladda federaalka laga dilay afar askari laba ka mid ah waxay ku dhinteen dagaalkii saaka halka laba kale lagu khaarajiyey qarax ka dhacay saldhigga sidoo kale toddoba ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay balcad kuwaasoo dhaawacyadooda lagu qaaday gaari nooha ah isla markaana u jihaystay dhanka magaalada muqdisho sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u suura gashay inay ooda ka rogaan xabsiga weyn ee degmada islamarkaana sii daayaan dhammaan dadkii ku xirnaa dhanka kale waxay la wareegeen agabyo milatari oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka dadkii maxaabiista ahaa ee la sii daayey ayaa iyagoo aada u faraxsan ku dhawaaqayay takbiirta ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar noocan ah ka fuliyaan degmada balcad ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo saldhig ciidamada kenya ka degan yihiin gobolka jubbada hoose saacadihii lasoo dhaafay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro saf ballaaran ah oo ay ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose habeenkii xalay dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday afar goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose goobaha ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah isbaarada siinka dheer ee dulaadka magaalada muqdisho deegaanka calamada beriire iyo sabiid oo dhammaantood ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose waxaana dagaalkaasi khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka dadka ku sugan deegaanada ay weeraradu xalay ka dhaceen ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas culus oo isdhaafsanayeen labada dhinac waxaana la rumaysan yahay in khasaaro uu gaaray ciidamada dowladda federaalka hase yeeshee kama helin xog dheeraad ah dhanka kale ciidamada milatariga mujaahidiinta jubbooyinka ayaa weerar ku miray askarta kenya ee difaaca ku leh deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose weerarkan oo socday saacado badan ayaa waxaa la soo sheegayaa in waxyeello culus lagu gaarsiiyey ciidamada kenya saldhigga askarta kenya ee deegaanka hoosingow ayaa bishan oo keliya waxa uu la kulmay weeraro aada u badan oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo waxyeello kala duwan ku gaarsiiyey kenyaatiga isku soo wada duub oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan aan weli ku guda jirno waxa ay fulisay howlgallo aada u badan oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxaa dalka koonfur afrika mar kale lagu dilay ganacsada soomaaliyeed sida warkan uu ku eegayo ciidaruu sabriye wararka naga soo gaaraya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in mar kale toddobaadkan gudihiisa lagu dila dalkaas nin ganacsada soomaali ah kooxo burcada ayaa ganacsadaha khaarijiyey saqdiga dhexe ee xalay sida aan ka soo xiganay jaaliyadda soomaalida ee dalkaas ganacsadaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray axmed xasan jiciilow iyadoona burcadii dishay ay goobta isaga baxsadeen gobolka estrenkeeb waxaa maalmihii lasoo dhaafay aada ugu soo badanaya dilalka loo geysanayo soomaalida bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii ganacsade kale oo soomaali ah lagu dilay waddankaas kulan ballaaran oo looga jawaabayay aflagaadadii faransiisku ay u geysteen nabigeena moxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay gobolka mudug abubakar ibraahim geede ayaa ka waramaya qaar ka mid a waxgaradka iyo bulshada ku nool degmada xaraardheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa qabtay barnaamij lagu difaacayay sharafta iyo cirdiga nebigeenna moxamed salaallahu calayhi wasalam oo uu dhowaan aflagaadeeyey wargeys ka soo baxa waddanka faransiiska kulankan oo ahaa mid aada u ballaaran islamarkaana ay ku sugnaayeen culummo mas-uuliyiin iyo waxgaradka degmada ayaa waxaa lagu falanqeeyey dhibaatada ay reer yurub ku hayaan kitaabka qur-aanka kariimka iyo sharafta nebigeenna maqaamka sare leh ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay mid ka mida culimmada deegaanka isagoona baaqiyo u diray culimmada soomaaliyeed meel weliba oo ay ku sugan yihiin in culimmadu dadku ay dhiiriyaan oo dadku ay wacyigeliyaan oo dadka xaqa loo sheega arrinta ayadana culimmadu ayay saaran tahay li'anna alculamaa warasatu alambiyaa ayagaa dhaxlay nebiyullaahi moxamed ayaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay ayaga ayaa jooga arrintaasi ayadee ayaana la rabaa waxaa kalood ogaataan culimmada iyo fuqahada laga soo bilaabo maalintii nebi moxamed uu dhashay ilaa yowmina haada maanta oo la jooga waxa weeye nebiga cayda la cayo way isku waafaqsan yihiin axadka geysta yuqtalu xaddan in loo dilaya walaa yustataabu wax towbadina aan la weydiinaynin marka muslimiinta waa in ay baraarugaan oo ay ogaadaan oo ay la socdaan ha sameeyana laakiin yaa jooga majmuucadii moxamed ibnu maslama ayagana way joogaan oo waa diyaar ma maqanna caalamka meel kasta ayay iyaguna joogaan oo ay ka howlgelayaan kuwa dacniga sameeyey waxa weeye waa dad caawa baqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqaynin laakiin lagaga hari maayo meel kastoy galaan sida kuwii ayaga ka horreeyey loogu galay oo loogu gowracay ayaa iyagana lagu gowracaya sidoo kale waxgaradka degmada xarardheere ee gobolka mudug ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan aflagaadada loo geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka inagiisuu banay sal allahu calayh wasalama in gaala cayday sidii horeba loo yiqiin dadka muslimiinta ahaa loogu yiqiin ama dadka soomaaliyeedba qaaska u ahayna waxaa nala ka rabaa mar haddii nabiga la caayo fadhi noomale sidii raggii horeba sameeyey fadhi noomale midda kale adduunyadana meelay ka galaan inay waayaan aakhirana ay uga horraydo naar horta ha ogaadaan looga hari maayo saas shay haddii alla idmo kelimatultawxiid laa ilaaha ila allaahu aa la yidhi ilaahay baa la khiray nabigii aan ku xiji jirna rabbi rasuulkiisii ahaa caydiisu haddii alla idmo dhicitaanka ay dhacday waa shay aad u falxoon badan gaal awalow gaalahay inta muslimiina kuwii kuwa caayay wey intii muslima oo tawxiidku run ka yahay dhaba kufaarta ha u gacan taagaan kufaartaasu hadday dhintaan oo la dilo waa ehlushinna qofkii dilay hadday kufaartu inay xarbiyaan isku dayaan oo haddii alla hore addoonka muslimka ay dhintaan waa ehlushinna multaqahan ama kulankan ka dhacay degmada xarardheere ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan waxaana ay dhammaantood sheegayeen inay u taagan yihiin difaaca suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo inuu faransiisku la kulmi doono tallaabooyin lagu argudayo sharafta nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam dhowaan ayay ahayd markii degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee gadow iyo shabeellaha hoose lagu qabtay barnaamijyo lagu difaacayay aflagaadadii uu wargeeska jaarle hebdo u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad waxaa loogu qabtay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa ka warramaya
قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني waxay ahayd xaflad si heersar ah loo soo qabanqaabiyey oo ka dhacday deegaanka kunyabarrow laguna maamuusayey sagaal arday oo dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ah munaasabadan ayaa waxay ka dhacday goob si qurux badan loo soo diyaariyey ee gudaha madrasada qubaa waxaa lagu casuumay munaasabadan martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo nabadoono waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose ugu horraynse maamulaha madrasada qubaa ayaa si kooban uga hadlay ardayda qalinfulaysa iyo marxaladda uu soo maray macadka aniga oo maamulaha madrasatulquba oo ah cabdulaahi axmed madarasada waa dafcadii saddexaad oo hadda qalin jabinaysa waxayna furan tahay saddex sano iyo toddoba bilood ardada qur-aanka ku dhammaysana waa labaatan iyo shan arday waaye maanta ilaahay fadliga subxaanahu watacaala sagaalkaas arday ay imtixaan galeen imtixaankuna uu yahay midkii koowaad oon galno oo madaariista maarata walaayadu ay maarata walaalaha dacwada ay nagu soo rogeen oo ay dhaheen arday aan maaragtay imtixaan laga qaadin xaflad loo dhigi maayo ilaahay baanu mahad celinay subxaana watacaala dadaalkeennii iyo juhdigeennii isla bixina annaga iyo waalidiinta sagaalkaas arday inay maanta ayagoo waalidkii iyo macallimiintii iyo walaayadii raalli layska wada yahay qalbiguna nadiif wada yahay inay imtixaan galeen kadibna ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ilaahay subxaana wa tacaala wixii ilaahay uu siiyey la siiyey imtixaankiina ay ku wada guulaysteen waa ilaah fadliga subxaana wa tacaala waxaa xigay bandhig heer sareeya oo ay goobta ka sameeyeen ardayda dhammaysatee barashada qur-aanka kariimka ee madrasada qubaa udkur nasabu nabiyi muxamed sala allahu calayhi wasalam هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب وعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم قليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمي وآمية بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم اثنين ثانية عشر من ربيع الأول أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟
اسمي مائدة ماذا تقولين عند دخول القلاع؟
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح ماذا تقولين عند الخروج؟
غفرانك أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وديم الأقسام الحديث العدة وكل واحد نتوحد gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda madrasada qubaa ku dhammeeyey qur-aanka kariimka shucuurtoodana waxay ahayd sidaan alxamdulilaah waa nicmatu rabbi cayaalkeena ku tartamayo qur-aanka kariimka wiil baa ii qalin jibiyey maasha allah waa dhameeyey qur-aanka laba maro ku dhameeyey meeshaan madrasada qubaa
fartuun axmed cali maasha allah anakiig ii qalin jibiye kaalanta lamaad ii jale ka faraxsano nankii karkan wal soo banana ajriya xasanaad ilaahay a ku siiya aniina shucuurteed maalina maasha allah aad iyo aad faylaha magacayga waa umma cabdifataax aad iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay ilaahay subxaana watacaala ayaana mahaddaas iskale ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa maxayaad ka bacdiyan waxaan u nabad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah waxaan u mahad celinaynaa farxad ayaan la joogi lahay ilaahay baana ku mahadsan macallimiinta intaas kusoo dadaalaysan ilaahay ha barakeeyaan le insha allah ilaahay baa mahad iskale mahadda maanta allah ayay u sugnaatay ardadeenna maanta maxay ahaytay xafladdan maxay ahaytay qiimaha iyo qaayaha badan maxay ahaytay naloogu dhigay in ilaahay subxaana watacaala wuu niciseeyo cisada kor noogu sii qaado mujaahidiintana ilaahay subxaana wataala meeshay maanta joogaan meel in badan badan ka sarraysa uu ilaahay ku ciseeyo subxaana watacaala madaariista lagu barto qur-aanka iyo muwaad kale ayaa ka furan wilaayaadka islaamiga iyagoo ardayda qalinfula loo dhigo xaflada lagu dhiirigelinayo dadaalkooda mid ka mid a saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa qiimeyn waxa uu ku sameeyey weerarkii shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sida maxamed daahir uu warkan ku faahfaahinayo iyadoo maalintii shalay ahayd camaliyad nafhurnimo oo si weyn loo soo qorsheeyey ay gallaafatay nolosha afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo lix iyo toban askari oo ka tirsan baangaraafta maraykanka uu ku ugaarsado ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay mid ka mid ah saraakiishii hore dowladdii siad bare iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah jubbooyinka kornel shariif shaacib oo waraysiisii idaacadda alfurqaan ayaa sheegay in camaliyadda shalay ay muujisay itaaldarada ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya kuwaasi oo wajahaya weeraro kaga imaan ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin khibradda uu leeyahay dagaalka isagoo adeegsanaya ayuu kornel shariif shaacib sheegay in maraykanka uusan guul ka soo hooyi karin dagaalka soomaaliya maadaama uusan xur ku ahayn soomaaliya kuna dhaqdhaqaaqi karin dhulka si kastoo uu adeegsado calooshood ushaqaystayaal soomaaliya iisa dagaal militari waxaa la dhihi karaa ninka dagaalka militariga ku jiro ee waddan haysto waxaa xor u ah meesha uu taagan yahay markaa iyada ma garan meel xor u ahna ma jirto maraykan maanta meel uu ku nabadbaxayaa ma jirto istrumintigan uu dadka kula dagaalamayo ee ama hawada ha ahaato ama dhulka ha ahaatana dad aan u berdhigaynin oo aan u dhaaricinaynin baa meesha jooga ma garatay oo meel walbana taagan ma garatay infentary baa wadan lagu xoreeyaa inventarygii isagoo biro ku qufiya muu soo dhaqaaqay mar allaale markuu soo dhaqaaqana waa la gubaya xagee haystaa marka meesha u haysta waa xagee ujeedka uu ugu soo duulay soomaaliya ayuu ku sheegay in soomaaliya ay tahay dal hodan ah oo maraykanka uu doonayo inuu boobo isagoo sidoo kale sheegay in ummadda uu kala dagaalamayo inay isku xukumaan diintooda waddanka istaraatiijiyadda uu kaleeyahay baa waxay tahay in uu khayraadka ku jiro aruursado ma garata oo khayraadkiisa macdantiisi iyo shidaalkiisi iyo wixiisiba waa diyaarbad iyo baxarba ee beriba waxaan horta dhuunta u taagayaa waxaa kaloo ka sii weyn haddee diintaadii in la weeqana waa la rabaa oo hadde waabaad og tahay oo dagaalkaad ogeyde adduunka ka jira kristan iyo islaam u dhexeeyana meeshuu taagan yahay ma garan dhanka kale odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka ayaa soo dhoweeyay camniyadda nafhurnimo ee shalay ka dhacday deegaanka janaayo cabdale ee duleedka kismaayo nabadoon cabdishiilow afhayeenka odayaasha oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa la hadlay maraykanka iyo kuwa uu ku shaqaysto kuwaan horta soomaalida wax micno badan le ma ahan waa calooshood u shaqaystayaal kuwaan maraykankana waxaan u sheegaynaa ayaga iyo ducufadooda ay ku adeeganayaanba waxaas aad malayseen ma suuragelhayaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka shalay ka dhacay deegaanka janaayo cabdale oo lagu dilay afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo lix iyo toban askari oo ka tirsan kuwa baangaraafta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah maraykanka iyo xulfadiisa iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha maraykanka oo ku goodiyey inuu kala saari doono dhaqaalaha maraykanka iyo shiinaha donald trump ayaa mar kale ballan qaaday inuu kala saarayo dhaqaalaha maraykanka iyo shiinaha haddii mar labaad loo doorto madaxweynaha maraykanka shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka ama xafiiska maraykanka ayuu trump ku yidhi waxaan luminaynaa malaayiin dollar balse haddii aan joojino ganacsiga aan la leenahay shiinaha ma khasaari doonno balaayiin dollar madaxda maraykanka ayaa isku eedeynaya heshiiska dhaqaale ay mar sii horeysay la galeen shiinaha trump oo u muuqday inuu usii gogol xaaranayo sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashada maraykanka ee soo socota ayaa sheegay in maamulkiisa uu mamnuuci doono qandaraasyada lala galo shirikadaha shiinaha dowladaha shiinaha iyo maraykanka ayaa ku tartamaya sidii midba midda kale ay ugu horumari lahayd dhaqaalaha caalamka intaas ay noo joogto xubinta ganacsiga يهتمها مصليا على النبي الهاشمي dalka suudan waxa uu ku sugan yahay xaalad adag kadib markii daadad xooggan ay ku dhufteen inta badan gobolada dalkaas magaalooyinka hoos yimaada magaalada caasimada ah ee khartuum iyo inta badan gobolada kale ee dalka waxaa ku dhuftay daadad xooggan kuwaas oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur inta la xaqiijiyey boqol iyo kow qof ayaa ku dhintay daadadkan oo harqiyey magaalooyin iyo dhul ballaaran halka in ka badan boqol kun oo guryo ahna ay ku burbureen sida laga soo xiganayo mas-uuliyiinta waddanka suudaan golaha sare ee waddanka suudaan ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in waddanka suudaan uu yahay waddan ay ku dhufteen musiibooyin dabiici ah saddexda bilood ee soo socotana uu sidaa ahaa doono sida ka muuqata waxyeelada daadadka sawirro iyo muuqaallo laga soo duubay daadadku waxay muujinayaan magaalooyinka oo isu beddelay warabiyoodyo amaba harooyin iyadoo dhismayaasha guryuhuna badankood qarsoomeen muslimiinta caalamka ayaa waxaa loogu baaqay inay gurmad la soo gaaraan malaayiin qof oo guryahooda ka cararay islamarkaasina ku dacdaraysan magaalooyinka iyo deegaano baadiye ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqan waa inageenta